aad baa mahadsantihiin xafladan iyo qadadan halka taalo munaasabadan waa munaasabad bahda shaqaalaha caafimaadka ay noo sameeyeen waftigiyagii ka yimid gado oo aan hogaaminayaa anigoo wasiirka caafimaadka iyo faydhowrka aad baan idinka mahadcelinaynaa qaabadiinnii iyo howlgalladiinnii qadada ka hor waxaanu soo boocnay isbitaalka degmada kismaayo cisbitaal weyn oo aad u ballaaran ah waxaanu tagnay xarun kale oo quudin ciyaalka oo laba qaybood ka kooban waxaan soo booqnay oo kale meel dadka waalwaalan lagu hayo oo gabar ay si voluntary ugu hayso muddo ilaa toban sano arrintaasoo ay aabbaheed ka dhaxasho oo aabbaheed hore ka u hayn jiray waxaa kaloonu soo booqanay xarunta mchka ee muslim aid ee faanoolo ee howl fiican oo ballaaran baa waxaa soo dhan nooga muuqday